madaxweynaha dowladda soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa maantay si weyn loogu soo dhoweeyey magaalada gaalkacyo kadib safar uu kaga soo baxay qaybo ka mid a deegaanada puntland oo maalmahan uu ku sugnaa wafdiga madaxweynaha dowladda federaalka ayaa garoonka diyaaradaha gaalkacyo waxaa ku soo dhoweeyey madaxweynayaasha maamulada puntland iyo galmudug qaybaha bulshada iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya oo gaalkacyo kusii sugnaa inkastoo muddo dheer la sugayo wafdiga madaxweynaha haddana dadka gaalkacyo oo aan kala qaybsanayn ayaa si weyn uga qayb qaatay soo dhoweynta madaxweynaha waxaana qaar ka mid ah bulshadii ka qayb gashay soo dhoweynta ay ka warameen dareenkooda magacay waa nimco cumar ismaaciil maanta dareenkayga lama cabiri karo waa qiiraysannahay farxad dhammaan maanta waxaanu qabnaa dareen aad u farxad badan halkan waxaa jooga madaxweynaha soo dhoweynayo madaxda galmudug iyo puntland ee madax federaalka oo aqalka sare ah runtii shacabka o dhan waa ishaystaa waxa weeyaan way dhammaatay barnaamijyadii gaalkacyo lagu kala qaybin jiray ama gaalkacyo dadkeeda lagu kala geen jiray madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo oo fagaaro kula hadlay boqolaal dadweyne ah ayaa sheegay in safarkiisa uu ugu magacdaray safarka nabadda islamarkaana inta gaalkacyo uu ku sugan yahay uu ka qayb qaadan doono nabadda gobolka mudug safarkan dheer oo aan ka soo bilaabay puntland haddana aan magaaladan gaalkacyo ku joogo waxaan rabaa inaan la wadaago safarkan magaciisa wuxuu yahay waxaan ugu magacdaray safarkan inuu noqdo safarkan magaciisu waxa weeyaan raba halka inaan ku daanfuro waa safar waa safarka dib u heshiisiinta soomaaliyeed magaaladan gaalkacayo aan doonayaa inay noqoto hoygii dib u heshiisiinta soomaaliyeed waa magaalo taariikhi ah oo ay ka yimaadeen halgamayaashii dad ka mid ah ee ay ka yimaadeen madaxdii qaranka soo maray intoodii badnayd waa magaalo taariikhiga markaasi waxay ahayd hal magaalay ahayd oo dadkeedu ay walaalo yihiin waana ku soo celinaya insha allah magaaladan inay noqoto meeshii dib heshiinta soomaaliya ka bilaaban lahayd hadduu ilaahay yidhaahdo magaaladan inay noqoto magaalo halah dadka waalaayo magaaladan gaalkacyo inay noqdaan siday ahaan jireen imaatinka madaxweynaha ee gaalkacyo ayaa ah socodkiisii ugu horreeyey ee uu ku yimaado tan iyo inta uu hayo xilka madaxweynaha dowladda soomaaliya waxaana warar v o e da ay ka helaysa ilo ku dhow dhow xafiiska madaxweynaha ay sheegayaan in safar uu ku tegi doono qaybo ka mid a deegaanada dowlad goboleedka galmudug dhinaca kale degmada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud ayaa waxaa gaaray ciidamo ka tirsan kuwa midowda afrika gaar ahaan kuwa ka socda dalka jabuuti kuwa oo horudhac u ah safarka madaxweyne farmaajo oo qayb ka noqon doona sugidda amniga cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo